Haweenka ayaa ah kuwa barta xirfadaha kala duwan ee gacanta sida xirfada umaliснimada waxa ayna ka mid tahay xirfadaha sida gaarka u bartaan gabdhaha ku nool magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Gabdho aad u badan ayaa xilligan barta xirfadan umaliснimada kuwaas oo wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Jawhar waxa ayna iiga warbixiyeen muhiimadda ay u leedahay barashada xirfadan.
Wili waa ku guda jiraa een ilaa haddana waxaan ku jiraa baraatikada aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan barto. Waxaan kasoo bartay jaamacadeyda ilaa iyo haddana waa wadaa insha Allah waan rajeyn doonaa inaan ku shaqaysan doono si xornimo leh iskeyga. Waxaa iigu dhaliyay maadaama aan arkay baahida weyn ee u qaban bulshada khaasatan reer Jawhar sidaa daraateed baan is iri kala dhex muuqa bulshadaada. Waxaan kasoo bilaabay heer iskuul ilaa iyo heer jaamacadeed ilaa aan ka gaaro heerkan baraatikada ah oo waxay iiga dhiman tahay insha Allah marna waan gabi doono.
waa xirfad aad iyo aad u wanaagsan oo muhiim u ah in yacni gabar walbo ay barato wax loo baahan yahay waa oo muhiim eh yacni waxaa dhici karto ee gabdhaha xaalad adag ayaa qabsan karto yacni sida yacni horto waxaa laga yaabaa inaa magaalada aad joogtid oo kaleenta yacni lagugu baahdo yacni adiga umlesa ay ka tahay yacni inaa muhiim waaye inaa wax barato horto way ku anfacaysaa maanta horta yani emergency aa dhici karo qof idinka idinka mid ah aa foosho karo marka waa loo baahan yahay inaa heerkaad kasoo baxdo aad barato oo madasinimada muhiim waaye xirfadan waxaa ku doortay xirfad aan jeclah waa inaa ani barto yacni bilka maalin waxaan ogahay hadda ku dadaalo aan ku dhawar adeego yacni inaan baro karo waxaan aan kasoo bixi karo tiyadeeda aana kamar dhali karo dadaalkeyga xirfada umalisinimada horta in la barto waa shay muhiim ah sababtoo ah bulshada badankood maamooyinka qaar waxaa jira maamooyin qaar oo meelahaas laga keeno ayagoo dhigbaxa la keeno waxaa loo baahan yahay cunuga in la badbaadiyo oo hooyadana la badbaadiyo oo wax loo qabto walaahi way iska fiicantahay inaa umulisnimada a barato walaahi xirfadaas aaday u muhiimsantaha sababtoo ah waxaa jira dad qaar oo dariskaaga ku ah oo habeenka saq dhex foolan karo oo isbitaalka aanan aadi karin hadda adi wax barato umlisada aa barato waxaa loo baahan yahay inaa micnaha aab cunuga iyo hooyad aa badbaadiso aa wax u qabato umlisada aad iyo aada u muhiimsan tahay laakiin dadka ma ogo inay wax fiican tahay barashada xirfadan umlisnimada ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen haweenka ku dhaqan magaalada jawhar iyo deegaanada ku teesan si ay mustaqbalka u caawiyaan hooyada iyo dhallaanka